gudoomiyaha ururka haweenka gobolka hirshabeellaha dhexe faadumo cadow sangaab ayaa ka warbixisay doorka haweenka ay ku leeyihiin horumarinta dhaqaalaha gobolka iyo guud ahaan dalka gudoomiyaha ayaa sheegtay in haweenku ay yihiin lafdhabarka nolosha bulshada gaar ahaan markay timaado ganacsiga yaryar beeraleyda iyo howlaha suuqgeynta waxayna xustay in haween badan ay si maanilaha ugu shaqeeyaan sidii ay qoysaskooda u maareen lahaayeen taasoo qayb ka ah korarka dhaqaalaha gudaha hooyooyinka iyo dhammaan haweenku waxawaaye waa lafdhabar xagga maxay aheeda iisheeg hadday tahay guriga ay hooyada ka tahay hadday tahay maxaan ku raadaye isku xirka bulshada hadday tahay ganacsi waxawaaye dubay iyo jaynaaba ka dareemay sababto ay tahay ganacsiga maanta waxaa ugu horeeyo hooyooyinka maxaan ku rahdaa soomaaliyeed dhibaatadii iyo dibudhici iyo burburkii soomaaliya ku dhacay waxaa moodaa xagga kasoo kabshashada iyo maxay aheeday inay dhaqaale ay ka sameynayaan oo hadday tahay maxaan ku rahdaye business hadday tahay xoogsato wixii lagu maxaan ku rahdaye wax lagu qabto ama horumarka iyo nolosha hooyooyinkay ku tiirsantaha dhaqaaluhu waa kala bebedelan yahay shaqaduna way step step waaye marka hooyada yaanyada iyo caanaha iibinayso way ku qanacsan tahay ka haween ahaan waxaa jiro dad wax caruursaday oo ayagu intay isu yimaadeen heshiis ku galay inay lacago meel dhigtaan oo koonto samaystaan qofba maalin la siiyo sida ayuutadoo kaleetood laakiin qaab ayuuta waa ka bedelan tahay qofba waxaan ku leeay marka inta tira ahaan laysu imaaday bishii shan mar la siinaa qofka shan qofaa bixaysa bishii waxay sameynayaan lacagtay isu keensanayaan qofay siinaya qofkaasu mar mooto bajaaja ku gadanaa musboosuu ku gadanaa maxaan ku rahdaye iisheeg waxay ku samaystaan business ay ku samaystaan waxyaabahaas waa arka oo ayagu ay isku darsadeen wasaaradda haweenka howlay haysaa laakiin waxaan leeyahay anaa uga faa'iideysanaya fursaddan qaaliga ah waxaan leeyahay hal abuuro iyo waxqabad ay gabdhaha jecel yihiin inay gaaraan horumar iyo maxaan ku rahdaye kobac dhaqaale waxaan leeyahay marka wasaaradda haweenkana waxaan ku leeyahay isheeg ha u dheganuglaadaana leeyahay sababtoo ay tahay annagu waa wasaaraddan ku abtirsanayna haddaana haween